dowladda maraykanka ayaa sanadkan waxay soo casuuntay ilaa toban dhalinyaro ah oo ka kala socday ilaa toban wadan kuwaasi oo door ka qaadanaya horumarinta dhalinyarada wadamada ay ka yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa abaalmarin siisay dhalinyaradaasi haddaba gabadh soomaaliyeed oo lagu magacaabo caasha xasan axmed oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid ahay dhalinyaradaasi caasha waxay nagu soo booqatay daarta v o e da waxaanay ka warantay tababarkii ay qaadatay intii ay ku sugnayd maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayaana waraystay safarkayga horta waxaan imaaday marka ugu horey magaalada washington wixii isoo qaaday waxay ahaayeen u s government shaqadii aan qabanaayo ayay maxay aheede arkeen inaa shaqo aada u wanaagsan aan la qabanaayo muddo dheer ayaana shaqada qabanaya marka way isoo qaadeen waxayna iisoo qaadeen inay xirfad igu kordhiyaan yacni wixii aan qabanaayo cilmi ii kordhiyaan meelooyin badan ayaana booqday intaan joogay meelihii aan booqday waxaa kamid ahaa meel la dhahaayo bedford virginia ay dhahaanaan tagay meelihii ayaka ahaa waxaa noola keenay rag ayaa maxay aheede leh xirfad fara badan oo waxyaalo badan shaqada anaga aan qabanaynay oo dhalinyarada lasoo shaqeynayan waxyaalahay qabanayeen waxaan ku xijiyey meel la dhahaayo austin texas meesha ayadaed waxaa noola geeyay organisation yani hay-adooyin iyo kompaniyaal qabanayeen shaqadii anaga aan qabanayna oo inay nagu garab qabtaan iyo siay u qabanayeen qaar waxaan ka helay oo kamid ah kompaniyaal kamid ah oo ka shaqeynayeen kenya shaqada ayaka ay ka qabanayeen xirfad ayaana kasoo qaatay waxaana la yeeshay insha allah xiriir inaan wala shaqeyn doono marka maxaa ugu badan waxyaabaha waayo aragnimada aad ka heshay aad ohan karto dhinaca iyo dhinaca baan alla lehay inta aan maraykan joogay khibrad badan ama waayo aragnimo badan ama cashiro badan ka helay cashirada ugu badan horta aan ka helo waxaa waaye youthka behavior at risk waxa la dhahaayo oo yacni dhalinyarada waxyaalaha khatarka ku ah oo inay maxay aheeday dhib u keeni karo ayaka wax kaloo aan ka helo waxaa waaye hogaaminta leadership waa lii kordhiye midda labaad oon kasii helay midda saddexaad waxaan u maleeyaa oon ka helo waxay ahayd waxay ahayd proposal writing because horaan waan aqaanay but hadda samee intii la dhahay dad baan la sameyn jiro horaan keligay ma qori jirin laakiin hadda inta ana fadhiista ayaan keligay qori karaa intaa meel fadhiisto waan gartay mashruucan aad ku socotid ee dowladda maraykanka kusoo casuuntay maxaa la yidhaha tan hadda liigu yeero oo u imaaday waxaa la dhahaa waxaa la dhahaa imagine young young leader awaadi marka macnaheedu waa in mashruuc lagu dhiirigelinayo dadka dhalinyarada wax u qabtay marka ilaa imse waddan bay ka socdeen waxaan ka kala imaanay waddamooyin fara badan waxaan ka kala imaanay anoo kenya ka imaaday barmo gabar ayaa ka imaatay afghanistan wiil ayaa ka imaaday tunisia gabar ayaa ka imaatay france ruuxbaa ka imaaday gaza falastiin qof ayaa ka imaaday marka wadamooyin adig waxaan ka kala imaanay toban tunisia waan ka imaanay adig waxaan ka imaanay meel la dhahayo malta waxaan ka kala imaanay meel la dhahayo honduras indonesia adig toban waxaan ka kala imaanay toban dhalinyaro ayaa toban wadana laga kala keenay ayaa ahayn waan gartay dhalinyaradoo kale waxaa jira marka afrika ama kenya laga hadlayoo kale arrimaha saamaynta ugu badan kule waxaa kamid ah dhinaca xabjirnimada arrinta idinku ma ka shaqaysaan oo dhalinyarada ma ka wacyigelisa horta anoo intaas taas aan ku aan u gudagelin waxaan rabaa inaan kaala hadlo arrin ayaa jirtay maalin hore markii warka la sameynayo koley adigana waa imaateen inigana dadka interview iga qaada ayaa ku jirteen arrin waxaa jirtay qoda qola war bixinaysay oo la dhaha kenya joogto star la dhaho gazeedka qoraan ayaa horta arrin ay sameeyeen baan aada uga xumaaday waxay sameeyeen hadalka saan u hadlay ma ahane si kale ayaa loo loo dhigay hadalka isaga ahaa oo maxay aheede saameyn weyn keeni karto because dhinaca dhalinyarada waxyaalo anigana dhinacayga saameyn weyn ii keeni karto marka arrinta ayada n waxay ahayd arrin maxay ahayd sidii anig u hadlay ma ogi si kale loo qoray shaqadaani aan qabanaayo shaqa aan ahayn la qoray marka dhinaca hadda aan ka hadlo maxay ahayd marka inta aynan ka bixin marka sidee baad lagu tiri sidayse iyagu dhigeen aniga waxaan ku hadlay waa li waraystay waxay i waraysteen su-aali ay iweydieen maxay ahayd shaqadan aa qabanaysa maadaama aa ka shaqaynaysa dhinaca nabadda shaqadan aa qabanaysa maxay ahayd oo yani maxaa u qabanaysa maxay ad ahaantaada nafso haddaad sii kugu saacidaynaysa shaqada iidaan waxay ahayd dhinaca nabadda nabaddan waxaan ku dhahay aniga hooyaan ahay hadda gabaraan leeyahay nabaddan haddii waddanka nabad ahaado aniga gabadhaydii ilmahayga way ka qayb qaadanayaan wiilal ayaa ila dhasheen wiilasha walaalihii ayakana way ka qayb qaadanayeen oo dhalki cilmigii iyo wixii meel nabad jirto waad ogtahay qof kasta cilmigiisa ayuu qaadani adduunkan wax maxay ahaade dhib maxay dagaal jecel ma laha nabad unbaa fiican dhinac kasta marka ani arrintii su-aashii ay weydiyeena u jawaaba waxay ahayd inaan nabadda ay fiican tahay ayna u fiican tahay ani ahaanteydii igu saacideyn kartaa ee walaalahay iyo wixii ani isoo raacma gabar ha ahaado mobiil ha ahaado ama dhalinyarada kaloo walaalahayba ay maxay aheede ay u fiican tahay anigana ii fiican tahay ayaan ka hadlay dhinaca marka wargeyskuu dhigay wargeyska aniga waan fiiriyey inkastoo liisoo sheegay dad badan ay iisoo sheegeen anigana waan galay websiteka waan fiiriyey waxaan ku arkay inay qoreen inaa ani aan la shaqaynayo qolada ee maxay aheede terrorist la dhaho oo maxay aheede dhalinyarada ani aan raacin jiray oo weli ay qoreen inaa ani walaalkay raaciyey marka hore gacan ka siiyey oo haddana maxay aheede aan kasoo leexday marka kolley ani meel ku sameeyey ma jirta ruux walaalkiisa xumaato la rabana ma lahan oo walaalkii iska dhaafay dhalinyarada kale oon isnaqaano isku fiican ayaanu ku samaynayna arrintaa insha allah oo weligeyna ma sameynin weligeyna horta ma arkin maxay aheede meel ay joogaan terroristi meel ay ka shaqeeyaan taasi waxay ahayd caasha xasan axmed oo ah gabadh soomaaliyeed oo kasoo qayb gashay kulan ay dowladda maraykanku u qabatay toban dhalinyaro ah oo ka kala yimid toban wadan waxay nagu soo booqatay daartan v o e da ismaaciil xuseen farjar ayaana ku waraystay stuudiyaha